allaha u naxariista waxaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka shalay jenaraal maxamed abshir muuse hamaan oo ahaa taliyihii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee hayay xilka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed abshir ayaa muddo ku xanuunsanaa cisbitaalka uu ku geeriyooday waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii ugu horreysay ee soomaaliya loosoo tababaro dhinac ah ciidanka booliska amaba militarigaba xilligii daakhiliga waxaa dhimashadiisa iyo taariikhdiisaba ka warbixintan ka diyaarisay waryaheena sahre cabdi axmed ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiye jenaraal maxamed abshir muuse haabaan waxa uu ku dhashay degmada xarardheere ee gobolka mudug sanadkii kun iyo sagaal boqol labaatan iyo lixdii siday ilmihiisa ii sheegeen wuxuu waxbarashadiisa bilowgeedii ku soo qaatay gobollo kala gedisan oo dalka soomaaliya ah iyo sidoo kale caasimadda wuxuu noqday shaqsigii ugu horreeyey ee soomaali ah oo loo dallacsiiyo darajada jenaraalka waxa uu ka mid ahaa dhowrkii jenaraal ee sideedda lagu sheegay ee ugu horreeyey soomaaliya oo ay ku jireen asaga daauud jenaraal maxamed siyaad barre iyo jenaraal liiqliiqato oo lagu soo tababaray dalka talyaaniga halkaasoo qaar ka mida saraakiishaasi lagu soo dallacsiiyey soo noqodkiisii waddanka waxa uu noqday taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka booliiska ka hor xilligii xukunka daaqiliga marxuumka waxa uu shalay gelinkii dambe ku geeriyooday isbital ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka cabdimaalik maxamed cali dacar oo ah wiilka qabo gabadhiisa jenaraal maxamed abshir ayaa ii xaqiijiyey geeridiisa jenaraal maxamed abshir muuse allaha u naxariisto waxaa la oobsaday maantay xawaali markay ahayd saacadii kowdii iyo konton iyo sideed daqiiqo wuxuu ku geeriyooday magaalada minneapolis isbitaalka university jaamacadda dhexdeeda ku yaala intaasaan kuu xaqiijinaya jenaraal maxamed cusmaan qaadi oo ah jenaraal xagga milatariga aqoonna ay isu lahaayeen jenaraal maxamed abshir haabaan ee baha u raxmadee joogayna gurigiisa xilliga tacsida ayaa wuxuu iiga warramay intii uu ka yaqaanay jenaraalka geeriyooday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliiska waxaa lagu aasaasay maxamed abshir iyo maxamed siyaad barre dee ciidamada iyagu way kasoo shaqayn jireen laakiin kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka xorriyadda marka la qaatay oo ciidanka la kala qaybiyaa loo kala deeyey jenaraal daa-uud iyo asagaa loo kala qaybiyey jenaraal daa-uudna wuxuu noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka dee kifax dheer bay galeen ciidankii bay abuureen howl weyn baa lasoo qabtay marka zahray waxa weeyaan waxaasoo dhan markii lasoo qabtay haddana waagi dhawada mushkiladu ay dhacday ee soomaalidu maaragtay dhibkii uu ka dhacay xarbi aaligii ninkii wuxuu ahaa guntiga u xir in maaragta soomaalida isku keeno yacni runtii hadda jirada u dhintayna waagaas ayay ku dhacday yacni nafsiyan aad maaragtay dhib badan u maray in soomaalida isku keeno muddo haatan laga joogo ku dhowaad lixda meeyo sano ayay isbarteen yuusuf cismaan samatar bardacad oo ah isna nin lagu xasuusto waayihii iyo isbedbedelkii marxaladaha dalka aniga axmed abshir muuse nin biliiska ah baan ku aqiinay isagoo isbitoore ah baan aqiinay waagaa uu isbitooraha meelahaas ka ahaa meel beledweyne la yidhaahdaan joogay kadib baan meeshii tegey kontonkii baan beledweyne ka tegay oo xamar tegey waa dambeeta inay konton iyo labadii ahayd baan malaynaya yaa maxamed abshir iyo rag uu ku jiroo badan oo isagaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa daa-uud jenaraal daa-uud jenaraal daa-uud waxaa ka mid ahaa liiqliiqato adiga rag badan bay ahaayeen waa garta cadebni baa ka mid ahaa rag saas oo uu ka mid yahay oo waxaa loo qaaday italy coors baa la geeyey cadad iyaga ka mid ah ayaa promotion helay marka isaga iyo daa-uudka iyo maxamed siyaadna ma aqaaniyaa marka isaga ay ku jiraan bidigaha wuxuu ugu horreeyey oo la siiyey mar kale yuusuf cismaan samatar bardacad waxa uu ka warramayaa darajooyinkiisa iyo xilalkii uu soo qabtay eebaha u raxmaday jenaraal maxamed abshir haabaan ciidamada waadan baa loo dhiibay cabdullahi ciisaa u dhiibay intaan taas waxay ahayd intii aan dawladdii daakiliga ahayd oo soomaaliya aan la dhisin bay ahayd laakiin markii biliiska ciidamada loo dhiibayey waa markii cabdullaahi ciise uu konton iyo lixdii loo dhiibay oo uu prime minister noqday oo muddo ahaa waa yaa cabdullaahi ciise oo jooga markaas wuxuu u qaybiyey derajadu siday ahayd buu u kala siisiiyey saraakiishii waa garta markaas asaga loo dhiibay marka taliyaha booliiska taliyaha booliiska loo dhiibay daa-uud iyo maxamed siyaadoo ku xigeyna labadaasa iyaguna isku xigay markii dambe waxaa loo dhiibay daa-uudkii militariga maxamed siyaanna ku-xigeenkii militarigaa la yidhi noqo ilaahay ha u naxariiste jenaraal maxamed abshir muuse waxaa markii xukunka talada waddanka ay la wareegeen dowladdii kacaanka uu ka mid ahaa saraakiishii ay dowladdaasi xirxirtay sida la ii sheegay oo muddo xabsi guri ahaa waxaa la sheegay in jenaraal maxamed cabshir muuse uu ahaa nin deggan qalbi fiican jecel dadka iyo dalka sida la yidhi aadna ugu leexda waayadan dambe ku taxnaanta xagga diinta waxaase xusid mudan in dalka markii uu burburay uu ka mid noqday shakhsiyaadkii u istaagay inay wakhtigooda geliyaan sidii dalka mushkiladihiisa wax looga qaban lahaa waxa uu noqday qofkii ugu dambeeyey ee geeriyooday ee baha u raxmade jenaraal maxamed abshir muuse jenaraaladii xilligiisii loo soo tababaray dalka amaba ka soo qabtay xukunada ugu sarreeya xagga ciidamada booliiska iyo milatarigaba gaar ahaanna kuwii ka soo shaqeeyey bilowgii dowladnimada soomaaliya da'diisa waxay ahayd jenaraalka eebaha u raxmade sagaashan iyo kow sano jir wuxuu ifka uga tegay afar iyo toban ilmood oo sideed ka mida ay gabdha yihiin lix ka midana ay wiilal yihiin